halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariya nebi zakariya wuxuu kaloo dadka u sheegayaa sidii ilaah uu ka doonayo ee ay tahay in dadku ay u macaamiloodaan iyadoo weliba laga shidaal qaadanayo wixii ilaah uu ku qoray tobankii wasiyadood ee nebi muuse loo soo dhiibay khaasatan shanta sharci ee ugu dambaysa marka ay sidaasi tahay ayaa nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha sagaal ilaa toban ee isla cutubka toddobaad ee kitaabkii nebi zakariya baalka kun boqol sagaal iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan rabbiga ciidamadu sidaan buu ku hadlay oo yidhi garsoori daacad ah naqa oo nin walba walaalkiis ha u sameeyo naxariis iyo raxmad hana dulmina carmalka ama agoonta ama qariibka ama masaakiinta oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska cutubka siddeedaad aayaddiisa lixaad markaasoo ilaah dadka uu ku lahaa wakhtigaas hadday yaab ku tahay dadka kuwooda haray mayaab bay ku ahaanayaan indhahayga waxaa ilaahu ku leeyahay dadkiisa yeruusaalem xaalkeeda hagaagsan fari kama qodna balse haddana waa wax la hubo bal ogow haddaba sida weedha ah rabbiga ciidamada ay isaga soo daba noqnoqonayso waxaana ay ka micno tahay in hadalka daba socda oo si toos ah ilaah uga imaanayo haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaa waxaannu iminka la soo baxaynaa cutubka siddeedaad aayaddiisa toddobaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal eega dadkaygaan ka badbaadin doonaa dalka bari iyo dalka galbeed tani waa wax xiise leh waa marka uu leeyahay dalka bari waana dalkii ay maxaabiistu ka yimaadeen ee baabilon waxaa kaloo ilaa iyo iminka deggan dalka yemen yuhuud aan fara yareen oo weli waxay ku badan yihiin deegaanada kale ee bariga dhexe ilaahna wuxuu leeyahay waxaan dadkayga ka keeni doonaa dhulka bariga iyo weliba dhulka galbeed marka uu leeyahay dhulka galbeedka ayaa waxaa ilaahu ka hadlayaa dalalka yurub iyo weliba dalka maraykanka haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa reer banu israa'iil ay ka tegi doonaan dalka maraykanka waxayna u kici timi doonaan dhulkoodii hooyo marka ay sidaan tahay meel waliba oo ay horay u degganaan jireen way ka guurayaan haddaba bal ka fakara sida magaalooyin badan looga soo guuri doono oo kuwo badan oo yuhuud ah oo dibadda kaga noolaa dalkooda ay isugu urursan doonaan dalka israa'iil caasimaddeeda yeruusaalem waxaa markaasi ilaahu ku leeyahay dadkii noolaa wakhtigii nebi zakariya haddii kuwiinnii soo noqday ay magaalada la yaabeen maanta bal ka fakara sida magaalada ay noqon doonto wakhtiga mustaqbalka marka masiixu uu ka talin doono magaalada yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waanan keeni doonaa oo yeruusaalem way dhex degganaan doonaan oo dadkaygii way noqon doonaan oo anna waxaan noqon doonaa ilaahooda anoo leh daacadnimo iyo xaqnimo iminka kuwo badan oo yuhuud ah ayaan iminka ku socon dariiqa rabbiga haddaba mararka qaarkood dad badan ayay la tahay in ilaah uu doortay reer banu israa'iil dhegaystayaal taasina waa dhab laakiin wakhtigan lagu jiro xilligii nimcada ayaa waxaa la doortay kiniisadda ama masiixiyiinta waxaa rasuul butros oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu leeyahay sidoo ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayaddiisa sagaalaad sida tan laakiinse idinku waxaa tihiin jinsi la doortay iyo wadaadada boqorka iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogeysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh marka ay sidaan tahay rasuul butros wuxuu ka hadlayaa kiniisadda oo iyadu ay ku midoobeen yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn labadaba waxaa iyaga oo dhan mid ay ku noqonayaan masiixa walaalnimada dunidu ay dadayayso waxaa laga helaa kiniisadda ciise masiix waxaad maqlaysaa kuwo kugu leh waxaannu doonaynaa in aadaminimada la xurmeeyo oo dadka loo samafalo laakiin samafal iyo aadaminimo ansax noqon mayso haddaan masiixa la xurmaynin haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa ilaah kiniisadda uu ka qaadi doonaa dhulka oo ilaah wuxuu reer banu israa'iil ku soo celin doonaa dhulkoodii waxaannu horay u aragnay marka la eego muuqaaladii nebi zakariya in ilaah uu daahirin doono dadkiisa waxay u baahan yihiin dadkiisa in la daahiriyo isla sida innaga masiixiyiinta ahba aynu ugu baahannahay daahirinta kiniisadda waxaa lagu iibiyey oo lagu dhaqay dadka dhiiggii ciise masiix haddaba innaga masiixiyiinta ah waxaynu nahay quduusiinta ilaah ha yeeshee xagga magaca ayaynu quduusiin ka nahay laakiin weli quduusiin xagga ficilka kama nihin badankeen laakiin nolosha masiixinimadu waa loolan loo gelayo in rabbiga laga farxiyo oo lagu noolaado nolol masiixinimo oo taam ah balse markii aynu masiixa u tagno oo aannu ka mid noqonno jameecada deggan yeruusaalemta cusub ayaannu noqonaynaa quduusiin xagga jidhka iyo xagga ficilkaba waxaana rabbigu uu leeyahay oo anigu waxaan noqon doonaa ilaahooda anoo leh daacadnimo iyo xaqnimo waxaa sabuurlaha uu leeyahay sida ku qoran sabuurka boqol iyo saddexaad markaasoo nebi daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga uu lahaa rabbigu wuxuu falaa xaqnimo garbuuna u gooyaa kuwa dulman oo dhan haddaba iminka marka ay reer banu israa'iil deggan yihiin dhulkooda ayaa haddaba taasu aanay waafaqsanayn waxyigan maxaa wacay weli waxay diidan yihiin in masiixu uu yahay badbaadiyahooda iyo masiixoodii weliba ma ayaan aqbalin ciise masiix dad badan oo reer banu israa'iil ah ayaan iminka waxba ka ogeyn masiixa waxaase imaanaya maalinta ay marxabayn doonaan oy aqbali doonaan masiixa ilaah waxaana xilligaasu ay noqon doonaan in wax waliba ay ku hagaagsanaadaan dadkiisa oo inaba qallooc ma lahaan doonaan markii aad eegto aayadaha sagaal ilaa toban ee cutubka siddeedaad ayaa waxaannu ku arkaynaa dad islamarkaasi ka yimid baabiloon oo dhegaysanaya nebi xagaay iyo nebi zakariyah markay joogto sida mustaqbalku uu ugu hagaagi doono reer banu israa'iil waxaase loo sheegayaa inay adkeeyaan sharciga ilaah haddaba inaanay la imaanin kuwii hore u yimid ayaan iyaga ka saamaxaynin inay ku dhaqmaan sharciga oo laga aqbali maayo haddii ay yidhaahdaan war innaga gadaalka gaar ayaannu nahay ee sharciga waa in uu saameeyo kuwii hore u yimid inta innaga aynu la qabsanayno waxay ahayd inay maqlaan waxa nebi xagaay iyo nebi zakariyaah ay lahaayeen haddaannu horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay gacmihiinnu xoog ha yeesheen kuwiinna wakhtigan erayadan ka maqla afka nebiyada kuwaasoo joogay maalintii aasaaskii guriga rabbiga ciidamada kaasoo ah macbudka loo dhigay si loo dhiso marka la leeyahay afka nebiyada ayaa waxaa loola jeedaa nebi xagaay iyo nebi zakariyah labadooda ayaa dadka dhiiragelinayay si ay macbudka ku dhisaan waxay kuwii ka soo noqday dhowaan dalka baabiloon ku caawiyayaan inay dhisaan macbudka rabbiga oo guubaabadooda iyo waxyiyada rabbiga uga imaanayay ayaa dadkii oo dhan dhiiro geliyey haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa aayadda tobanaadii waxay leedahay sida tan waayo wakhtigaas ka hor ninna kiro ma lahayn neefna kiro ma lahayn innaba oo kii baxay iyo kii galay toona nabadu uma jirin cadowga daraaddiis waayo dadka oo dhan nin kasta waxaan ku diray deriskiisa waxaa rabbigu uu leeyahay ka hor wakhtigaas ninna shaqo ma haysan weliba xoolaha ayaan lahayn beec oo waxaa dalka ka jiray shaqola'aan aan horay loo arag iyo suuqmadoobaad naafeeyey dhaqaalihii dalka israa'iil waxaa kaloo qorninku uu leeyahay kii baxay iyo kii galay toona nabadu uma jirin cadowga daraaddiis waayo dadka oo dhan nin kasta waxaan ku diray deriskiisa marka la eego haddaba dalkayaga dadku way iloobeen ilaah inkastoo weliba markoodii hore aan ilaah waxba laga barin dad aan badnayn oo xilal haya ayaa wax ka garanaya ciise masiix waxaana taasu ay keentay suuqmadoobaad oo inta xoolaha lehna imaandarro ayaa ilaah uu ku riday iyagoo isleh haddii aydnaan beec xaddhaaf ah ku iibinin badeecadiinna xooluhu way idin dhaafayaan waxaana taasi ugu wacan iimaandarro iyo inayaan ilaah waxba ka garanaynin weliba garan maayaan in faa'iidadoonku uu yahay dembi ilaah hortii waxaa loo baahan yahay inaan xoolaha oo keliya laysku xirin oo ayaan xukumin noloshayada haddii ay tahay inaan ilaah caabudno waa in aynaan u cabiidsanaan lacag kaba soo qaad markab ayaa ku soo xirtay badda oo aad adigu leedahay adiguna waxaa lagugu casumay inaad masiixa la ammaanto walaalaha ma waxaad ku cararaysaa badda iyo markabkii mise masiixa ayaad walaalaha la ammaanaysaa haddii ay kula noqoto in nafsadaada ay hoos imaanayso maalkaaga markaasi waxaad tahay nin aan ilaah waxba ka garanaynin oo jecel faa'iidada dunidan haddiise aad ku tidhaahdo shaqaalahaaga war markabka idinku dejiya anigu ilaah baan ammaanayaa ayaa taasu markhaati cad ay u tahay inaannu maalku ku cabiidsan waxaa lagaa doonayaa haddaba inaad garato in maalkaagu uusan noolayn laakiin ilaahaagu uu nool yahay haddaan la xurmaynin masiixa haddaba ilaah lama darajayn waxa masiixu uu leeyahay sida ku qoran injiilada waxaa amar laygu siiyey samada iyo dhulka markaa yaannu maalku idin cabiidsanin maxaa yeelay isagu ma noola waxaase nool masiixa ilaah oo ay tahay inaad isaga derajaysaan waxaa kaloo kitaabka uu leeyahay masiixu wuu soo noqonayaa haddaba ilaah aqooda oo masiixiisana darajeeya haddii kale la fili maayo inaad nabad heshaan oo waxaa nebi ishaaciyaah uu inoogu sheegayaa kitaabkii uu qoray cutubkiisa toddoba iyo kontonaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan kuwa sharka lahu nabado uma jirto xalkuna wuxuu noqonayaa inaynu ku soo noqonno masiixa weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska kitaabkii nebi zakariyaah cutubka siddeedaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay haatan dadkan haray sidii waagii hore u ahaan maayo ilaah wuxuu leeyahay iminka ma aanan doonaynin inaan dadkan ku barakadeeyo sida ay yihiin iminka ama sidii ay horay u ahaayeen intaan loo kaxaysan masaafuriska laakiin buu yidhi waan barakadaynayaa waxaa loo barakadaynayaa naxariista ilaah darteed haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu haatan idin akhrinaynaa aayadda laba iyo tobanaad waa baalka kun boqol sagaal iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo waxaa jiri doona iniintii nabadda geed canabkuna canabkiisuu dhali doonaa oo dhulkuna midhihiisuu soo bixin doonaa oo samooyinkuna sayaxay soo dayn doonaan oo waxaan ka dhigi doonaa in kuwa dadkan ka haray ay waxyaalahan oo dhan dhaxlaan ilaah wuxuu qaranka reer banu israa'iil siiyey barako wakhti dheer ha yeeshee xukunkii ugu darnaa dabcan wuxuu ku dhacay markii ay diideen masiixa markaasoo taitoskii reer rooma uu burburiyey magaalada yeruusaalem oo dadkii reer banu israa'iilna uu ku kala yaaciyey ama ku kala firdhiyey boqortooyadii reer rooma weliba kama ayaan soo noqon ilaa maalinka maanta ah firirkii gaaray iyaga marka la eego hadallada ilaah weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka siddeedaad ee kitaabkii nebi zakariyah aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay walaalayaal sida tan dadka dalka yuhuuddahow iyo dadka dalka israa'iilow sidaad quruumaha habaar ugu dhex ahaydeen ayaan idin badbaadin doonaa oo barako baad ku ahaan doontaan ha cabsanina laakiinse gacmihiinnu xoog ha yeesheen haddaba wakhtigan aan qorayo tan weli dad baa necab israa'iil oo waxaa col la noqday dad badan oo dunida ku nool soomaalidiba ha ugu horrayse waxaana lagula dagaalamayaa in carabta la shaxaado mana ahan soomaalida oo keliya kuwa carabta shaxaadaya maanta waxaase u badan dalal horay uga maray xagga warshadaha ha yeeshee waxaa ilaah uu leeyahay sidaad quruumaha habaar ugu dhex ahaydeen ayaan idin badbaadin doonaa oo barakabaad ku ahaan doontaan waxaan rumaysanahay haddaba in reer banu israa'iil ay quruumaha dhulka u noqon doonaan wadaaddo waxay u dhexayn doonaan ilaah iyo quruumaha marka wakhtiga uu soo dhammaado haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaa waxaa nebiga uu leeyahay sida ku qoran aayadda afar iyo tobanaad sida tan waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay sidii waagii ay awoowayaashiin iiga xanaajiyeen oo aan ugu fikiray inaan iyaga wax xun ku sameeyo oo aanan taas uga soo noqon waxaa nebigu uu leeyahay rabbiga ciidamada waxaana taasu ay ka micno tahay in ilaah uu yahay kan hadlaya oo wuxuu leeyahay sidii waagii ay awoowayaashiin iiga xanaajiyeen oo aan ugu fikiray inaan iyaga wax xun ku sameeyo waxaa markaa ay sidan tahay ilaah uu leeyahay weli ma aanan beddelin wadcigayga wakhtigaas haddaba waa wakhti la dhowrayo marka ilaah uu ka dhigi doono yeruusaalem caasimadda ay leeyihiin quruumaha dunida iyo goobta dadyowgu ay isugu imaan doonaan waxaana ilaah uu ku leeyahay dadka qarni waliba oo ay nool yihiinba ma jiro wax iga hor istaagi kara inaan gaaro ujeeddooyinka hagaagsan ee aan ka leeyahay magaalada yeruusaalem wuxuu rabbigu sidaasi ku samaynayaa nimcadiisa rasuul bawlos oo la hadlaya reer rooma ayaa wuxuu ku leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan waayo wuxuu muuse ku yidhi waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u naxi doonaa kii aan u naxo sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan ordana ma aha laakiin waa xagga ilaaha naxariista leh waxaa halkan ku cad in ilaah uu inagu badbaadiyo naxariistiisa laakiin ma ahan kan aynu nahay ama magaca aynu leennahay ilaah hortii dadka oo dhaniba waa dembiilayaal nebi muuse ayaa ilaah wuxuu ku yidhi waan ku maqlayaa nebi muuse oo wax waliba oo aad i weyddiisatana waan samaynayaa balse u samayn maayo inaad tahay nebi muuse oo ahaa nin aan horay loo arag laakiin waxaan kuu maqlayaa nimcadayda iyo naxariistayda awgeed markaa yaanay idinla noqon in ilaah aad kaga farxin kartaan xeerarkiinna iyo weliba caadooyinkiinna waxaannu markaasi ku raacaynaa rasuul bawlos aragtidiisa ah in innaga aynan wax kale ahayn laakiin aynu nahay dembiilayaal lagu cafiyey nimcada iyo naxariista eebbe haddaan horey idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun boqol iyo siddeetan ee axdigii hore waa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas oo kale ayaan haatan ku fikiray inaan wax wanaagsan ku sameeyo yeruusaalem iyo dadka dalka yuhuudda haddaba ha cabsanina ilaah wuxuu dadkiisa ku leeyahay ma ahan inaad xeer iyo caado ku socotaan ama inaad xeerarkii iyo caadooyinkii ka tagteen waxa laydinkugu naxariisto wuxuu ku leeyahay naxariistaydu kuma timaado in caado la dhowro iyo in xeerdiimeedyo aan dhammaan lagu socdo wuxuu ilaah eegayaa wakhtiga fog marka naxariistiisa oo keliya lagu badbaadi doono inkastoo reer banu israa'iil ay ilaah wakiil u noqonayaan wakhtiga dhammaadkiisa ayaanay haddaba taasu ka dhignayn inay samaynayaan wax kastoo ay doonayaan nimcada iyo naxariista ilaah ee layna siiyey kama dhigna in aynu u noolaanno sidaan doonno sida ay la tahay dadka qaarkii haddaannu horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa cutubka siddeedaad aayadda lix iyo tobanaadi ay leedahay sida tan idinku waxaad samaysaan waxyaalahan ninkiin kastaaba deriskiis run ha kula hadlo oo waxaad irdihiinna ku noqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta waxaa rabbiga uu leeyahay idinku waxaad samaysaan waxyaalahan haddaba intaynaan horay u sii socon aan idiin weyddiiyo miyaad haddaba masiixa ku kalsoon tihiin haddii ay sidaasi tahay waxaa lagugu badbaadiyey nimcada iyo naxariista ilaah ha yeeshee ilaah qaynuun ayuu dabadhigayaa oo wuxuu leeyahay haddii aad i jeceshihiin waxaad dhowri doontaan amaradayda kuwa masiixa jecel waxay kaloo jeclaanayaan inay garsoorid xaq ah oo nabad keenta ku dhaqaan dadkooda isla sida nebiguba uu leeyahay waxaa kaloo nebiga oo ruuxa quduuska ah ee ilaah uu wadaa uu leeyahay sida tan ninkiin kastaaba deriskiis run ha kula hadlo ha yeeshee maalmaheenna qofkii runta sheega isaga ayaa dhib isku keenaya waxaana hodma ama baraara beenaalayaasha qof walibana deriskiisa been buu kula hadlaa oo isaga oo dariiqa taagan oo wax bililaqaysanaya ayuu haddana leeyahay kaalaya aynu tabliiq tagnee wax kasta waa laysku darayaa oo waxba la kala saari maayo haddii aad dadka run kula macaamilooto laba ayay mid noqonaysaa in nafsadaada aad khatar u keento iyo in laguu qaato nin axmaq ah waxaaba suuragal ah in dadku ay ku yidhaahdaan kaas suufi weeye ha yeeshee in runta lagu dhaqmo waxay sal u tahay nabad waarta oo ka dhalata dadka dhexdiisa nabadda waxaa keeni kara dadka laakiin ma ahan hogaamiyeyaal beenaalayaal ah oo dadka ceejiya haddii dadku ay nabad doonayaan marka hore waa in la raaco sharciga eebbe markaasoo uu leeyahay ninkiin kastaaba deriskiisa run ha kula hadlo oo waxaad irdihiinna ku dhaqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta kaba soo qaad wiil reeraha aad isku qabiilka tihiin ayaa intuu qori qaatay dadka deriska soo boobay ama soo bililiqaystay markii aad maqasho waxa dhacay oo aad ka mid tahay dadka deegaanka ayaa waxaa lagaa doonayaa inaad cadaalad samayso marka hore waxaad ogaanaysaa haddii wiilkaaga ama kan aad isku cidda tihiin uu wax dhacay haddii ay dhacdo inuu dad soo bililiqaystay laakiin uusan waxba dilin wixii uu bililqaystay ayaa la celinayaa qorigana waa laga qaadayaa oo inta rag dhallinyaro ah laga adeejiyo ayaa la ulaynayaa si aan waxaas oo kale ugu noqon
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin